balse siaan la soconno dawladdu waxay ku dhawaaqday in muddo kooban oo saddex bilood yacni ku kooban in la soo dhiso ismaamul goboleed ka kooban shabeellada dhex iyo hiiraan ismaamul goboleedkaas haddii aan nahay jarirweyne qowmiyaddiisa waxaan diyaar u nahay ama aan diyaar u ahayn in qaybta wacan oo yacni qaybta nooga beegan inaan mataqaana aan ka galno jarirweyne haddii taariikh ah la fiiriyo waa dad nabadeed waaye waa dad ku nool weliga jiinkiisa sidaan u nahay beesha jareerweyne sidaas darteed annagoo beesha jareerweyne ku dhaqmayno ayaa haddana lixda shiidlo aan nahay saddex cumar afarta makarno shabeello mahuraan beesha eylo intaasu kaboolo intaasu waxaa loo diiday in xibnihii loogu talagalay xaq ay u lahayn oo la siiyo in la yidhaaho lasoo qoobo jareerweyne keliya xubno yar oo aan u qalmin in la siiyo waa waxaan ka soo horjeedno xasan shii maxamuud waxaan u sheegaynaa iyo iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha inay arrintan ay dib ula noqdaan eena xal ka gaaraan waa beelaha jecel dowlad wanaagga diyaarna u ah maamul u samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaanna soo dhowaynaynaa isku darka labada gobol waxaan sidoo kale doonaynaa inaan ka helno saamiga aan xaqa u leenahay ee dowlad goboleedkan la dhisayo waxaan si saliibsannahay qaabka ay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka wax noogu qeybiyeen iyagoo beelaha jareerweyne ka soo qaaday hal beel inay maalin wadba oo niraa jareer haqayna alisii jareer lacibtanim waay qoolka kuwada hadalniyo dhaba qool lacif waa horta horta yaa wax nalaleh oo nala qaybinaayo walaxaan kuwii soo qaybi shax maan qaadahaynaya mase dad jiro oo lala tashtiana yaana la tashtay yaana qaymayn nabadoon hadda xaaji maxaadaan ugu da'weyn oo sagaashan iyo todoba sana jire hal biri xaajiyow tolkiisoo dib u celi yaa oo lasoo xiriiri horta ilaahay inan ka cabsano waa horta niswaad rijaal dhukuur iyo inaas ilaahay aan ka cabsano ilaahay aan tala saarano